الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsان إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ryaad الصاalixiin lilimaam الnawwi raximah الlah waxaan soo gaarnay baabka saddexaad oo sabarka ka hadlaya dhowr aayadood ayaan ka soo akrinay waxaan soo gaarnay ilahay qowlkiisa subxaanaه wa tacaalى wlanbluwanakm bشhayءi min اlkhوfi wاljuuc wnqصi wanaqsi min alamwaali walanfusi walhamaraati wabashiri saabiriin ilaahi weyne subxaana wa tacala sidii kitaabkiisa ku sheegay wanabluukum bishari walkhayr shar iyo khayrba waaynu ku imtixaanaynaa khayrka nimcada caafimaadka risaaqada caruurta nicamta ilaahay ku siiye dhammaantood waa imtixaan inaad ku shukrido iyo inaad ku kibirto ku qooqdo labada waa lagu imtixaani waa lagu kala fiirin inaad ku kibirtood ku qooqdood ilaahay maxaa sidiisa u adeegsato nimcadu ku siiyey dhegihii iyo indhihii iyo xooggii iyo caqligii iyo cilmigii iyo sumcaddii iyo magacii iyo inaad ku caabuddo ayaa ilaahay kugu imtixaanay subxaanahu wa tacaala sidaasoo kaleeto dhibaatooyinka kugu dhacayaana waa imtixaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacala waa kugu imtixaanaya aayaddan waxay ka hadlaydaa dhibaatooyinka in wax lagu imtixaano ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walanabluwannakum waanin imtixaanaynah o inin imtixaanaynaa oo inin imtixaanaynaa bishayin waxbaan idinku imtixaanaynaa min alkhawfi cabsi ah oo cadow inaad ka cabsataan cabsidaas waa imtixaan oo waxa weeyaan inaad bal sabartaan ilaahay weyna subxaana wa tacala xaqiisa ku adkaysataan iyo inaad argagaxdaan oo cadowga isku dhiibtaan iyo gaalada waa laynin imtixaanin ood ka tanaasushaan mabda'iina waljuuci gaajaa layninku imtixaani gaajaa imaan iyo faqri waa imtixaan inaad sabarto xalaasha ku ekaysato ilaahay tala saarato ilaahay xaggiisa u calaacasho iyo inaad markaad xaaraanta cunto oo markaad gaajoogto aad xaaraanta iyo boolida iyo biliqada iyo qurunka iyo jaajoosnimada waxa lagu helo waxaas inaad ka daba wareegto oo tidhaahdo qof baahan boqol u tali waxa weyn qof baahan baktigaa u bannaan inaad waxaas tidhaahdo ood meel xun ka dhacdo ood wax kastoon ku cunin waa la cunaad tidhaahdo iyo inaad sabarto ood ilaahay u calacasho ood baahida u sabarto ood ogaato wax ka daran inay jiraan waa lagu imtixaani waxaa la rabaa gaajada inaad ku sabarto ilaahayna u sheegato oodan baktiga iyo wax aan ku habboonayn aadan aadin wa naqsin nuqsaanin ayaanaynu ku imtixaanin ilaha yidhi subxaana min alamwaali waalanfusi oo maalyaalka iyo nafafyaalka la nuqsaamiyo iyo wathamaraati midhaha mar maalkiyaa la nuqsaamin hantidaadii mar way guban mar waa la dhicin mar markabaa la tegin mar waa lagaa khiyaani mar way lumin marba siyaa khasaar usoo gaaray ilaahay weyna subxaana wa tacala waa kugu imtixaan bal inaad argagaxdo ood waxa weeyaan walwalwalwal waa imaan laakiin argagax iyo qaracan iyo waalli inaad isku riddo iyo inaad sabartoo tidhahdo awalba allaa isiiye haddana alla qaatay waa lagugu imtixaani haddaad sabartana jiraad leedahay haddii kalena waxaa iskugu kaa darmaya dhibkii maalka kaa khasaaro kugu dhacay iyo ajar la'aan waxaa lagugu imtixaanin in naf yaalkii la nuqsaamiyo oo dadkaa jecleed aad weydo aabbaha hooyada walaalkaagi wiilkaagi gabadhaadii zawjadaadii zawjkaagii dadkaad jecleed inaad weydo ilaahay waa kugu imtixaanin subxaanahu wa tacaala marka dhibkaasu dhaco haddaad argagaxdo ood qaylido oo waxa weeyaan aad sabri weydo dhibkuna waa kugu dhacay ajar la'aanna waa kuu dheeraa daad laakiin sabarto oo tidha awalba ilaahay siiye haddana allaa qaatay ajar ayaad leedahay waxaa lagugu imtixaanin midhaha oo la nuqsaamiyo beerihii intaas lagu tiiriyo tacbeelay in daadku qaado webigu kusoo fataho cirku roob ku daadiyo ee markaa weyn biyahaasu halaagsamaa ama dabayl kulul iyo hanfiinta ku dhaco ee ay beerta iska baaba'do wax alla waxaad geliday markaas waa imtixaan daad sabarta ajarkaagaad leedahay wax yaroo maal adduunaha kaa lumay daad argagaxadood qayla dhaamido maalkii adduunna waa lumay waxa weeyaan ajar la'aan iyo qadarkii allood beenidana waa kugu dhicin waxaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala intaas markaan ku imtixaano dadku waa labo dad sabraya oo adkaysanaya iyo waxa weeyaan dad aan sabraynin oo argagaxaya waxaa bishaara iskale dadka sabra wabashir u bishaaree asaabirina kuwa sabra wa qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan yuwafaa waa loo oofiyaa assaabiruuna dadka safra ajrahum ajarkooda loo oofiyaa biqayri xisaabin xisaab la'aan ayaa loo oofiyaa dadka safra ajarkooda xisaab la'aana ilaahay siiyaa ajarkooda xisaab la'aana ilaahay siiyaa ajar aad u fara badanoo ilaahay maani addoommada u xisaabsanayna alla siiya sababtoo ah sabarku waa shay adag qof walbaa ma yeeli karo dadka marka sabarka la yimaada ilaahay wax gooniyahon asaga agtiisa maahane addoommada agtooda aan ka xisaabsanayna ilaahay siiya wa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi walaman sabara qofkii safra waqafara iska dhaafa qofkii dhibka u geystay inna daalika arrinkaasu la min casmi lumuuri arrimaha kuwooda go'an oo aan fakeridaba u baahnayn ayay ka mid tahay ilaahay weyne subxaanahu wa tacaala aayadahan wuxuu ka hormariyey aayado ka hadlaayay qofkii ku dulmiya intuu kuu geystay inaad u geysan karto laakiin ilaah wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala qofka safra ee intiqaam iyo aarsi uu qofkii dhibka u geystay ka aarsado ka safra waqafara iskana dhaafa oo qofkii aan ka aarsan inna daalika la min casmi lumuuri arrimaha kuwooda go'an oo ma fiican yihiin mase ma fiicna aan wax layska weydiinoo go'an inay wanaagsan yihiin taas ayay ka midtu ilaahay leeyahy waa shay casmi ah oo go'an oo aan shaki lahayn marka laakiin culammadu waxay yidhaahdaan qofka horta marka aad la leeyahay sabarkaad ajarka helin adoo aarsa kara oo dhibgaysa kara marka aadan ka aarsan taas weeye tan labaad qofka inaad u sabarto ood iska sii daydo marka ay ku wanaagsan tahay waa markuusan fasaad ka qaadin maalan qofka qofkaa dilay qof horay mufsid u ahaa maahay mar unbaa shaydaan dharbaaxay waxa weeyaan qof wanaag lagu yaqaan u ahaa inaad iska daydoodan qisaasan inaad qisaasato waad xaqaad u leedahay waa sida aad xaq u leedahay laakiin inaad iska sii daydo dhaafto ayadaas ayaa min casmi lumuur ka mida laakiin qof mufsid ahaa ummadda dhammeeyey qaatil ahaa gacankudhigla weligiis ahaa jiray ee qofkaa dilay laguu soo xidho la yidhi halla qisaas haddaad rabto sii daynta la sii daayo ajar lagama hela kaas maxaa yeelay qofkaas islaax maaha sii dayntiisu fasaadaa ka imaanaya fasaadaa ka imaanaya ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa qaala tacaala istaciinuu kaalmaystu ilaahay yidhi bisabri sabar kaalmaysta oo dhibaatooyinku markay kugu dhacdo haddaad sabarto murugadaada walwalkaaga ayaa yaraanaya ajarkaaguna waa weynaan istacinuu kaalmaysta bisabri sabar kaalmaysta wasalaati salaadana kaalmaysta see salaadda loo kaalmaystaa qofka markay murugo ku timaado waxa weyn inuu salaadda xaggeeda u cararo inuu salaadda xaggeeda u cararo nabigeenna suuban sala allahu calay waslm waxaa ka soo arooray idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam arrin marka uu asiibo salaadda u degdegi jira munaajaadka alle lakoodiddaas alle ayuu ku macaansan murugadaa ka yaraan ilaahay weyna subxaana wa tacaalana faraj ayuu u furin markaas uu la koodayo oo uu tuugayo oo waa markuu addoonku alle ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay sujuuddaasuu ku tuugin ilaahay faraj ayuu siin marka dhibaato iyo culays markaa dareemto laba shay kaalmayso inaad sabarto horta oo aad waxa weyan dhibkii kugu dhacaye ajarka uusan ku seegin oo laba dhibaato iskugu kaa darmin tan labaad salaadda inaad u cararto tukato ilaahay sujuudda ku tuugto labadaas kaalmaysta in allaha alle maca saabiriina kuwa sabruu la jira binasri wata'yiidi waalxifdi inuu u gargaaro inuu xoojiyo inuu ilaaliyo ilaahay kuwa sabruu kula jiraa waa maciya khaasa oo ilaahay weyna subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ugu gargaaro wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walanabluwannakum waa inin imtixaanaynaa hon inin imtixaanaynaa oo aan inin imtixaanaynaa xataa naclama ilaa aan ka ogaanno almujaahidiina kuwa jihaada minkum idinka xaala idinka mid yihiin iyo wasaabiriina kuwa sabra allah subxaana wa tacaala wuxuu le waan in imtixaanayna oo waxaan idinku imtixaanin gaalad ayaa laydinku sallibin gaalad duullaana ha la keenin cadow jihaadaa laydinku waajibin meeshaas ilaahay weyne subxaana wa tacala waa imtixaankiis oo ku kala imtixaani inay kala baxaan kuwa mujaahidiinta ah ee naftooda ilaahay ka gadanaya ee ku sabraya jihaadka iyo kuwa kale marka ilaahay weyne subxaana wa tacaala intaan gaalkan duullaanka ho imaan intaan cadowgaanu soo duulin wuu kala ogaa qofka marka cadowgu yimaado sabri doona oo jihaadi doona iyo qofka argagixi doona ama cabsa doono carari doono iyo kanjaajuuska noqon doona iyaga raaci doona kulli wuu kala ogaa xataa naclamada markaa ilaa aan ka ogaano weeye almujaahidiina ey wuquuca camalka arrinkan inuu dhaco ilaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka wuxuu ku abaal mariyo oo waxa weeyaan uu wanaagaho uu jannada ku siiyo wax uu horay usii ogaa inuu samaynaayo ogaalkaas ma ahan waa samaynta qofku sameeyo waxa ilaahay qofka ku ciqaabo cadaabka ku geliyaana qofkan inuu xumayn samayna xumaan samaynayo horaan u ogaa ma ahan ee waa markuu xumaantaas sameeyo waxa marka jazuhu ku xihan yahay cilmiga saabiq ah oo ilaahay maaha wuxuu ku xihan yahay jazuhu waa camalka marka uu ficlan u dhaco marka horay alle waa u kala ogaa markii gaalkaas duulaankaahu yimaado dadka sabraya jihaadaya iyo kuwa argagaxaya alle waa sii kala ogaa laakiin ilaahay taas abaalmarinta kuma xidhin saas wax kuma abaalmariyo cilmigiisa saabiqa ma ahana waanku ogaa inaad sida yeelaydo saasan kuu cadaab alla ma yidhahdo waad yeeshay sidaana lagu abaalmariyaa laleey marka ilaa ay ficlan u dhacdo waxa weyn alla kuma ciqaabo qofka xumaanta uu horay alla isaga usii oga inuu qofkaanu samayn doono marka waxa weyan ilaa aan kala ogaano waxa weeye waxa weeyaan wuquucahu waxa weyan jihaadkan dhicitaankiisa iyo sabarkan wal aayaatu aayadaha aayadahaasoo fil amri amarka ku soo arooray bisabri sabarka lays amro iyo wa bayaani fadli fadligiisa caddayntiisa kaiiratun waa mid fara badan macruufatun la yaqaan wa can abi maalik waxaa laga wariyey alxaari ibn caasim alashcari radia allaahu tacaala canhu abi maalik magaciisa waxaa la dhaha alxaari ibni caasim saxaabada saddex ayaa ku jirta oo saddexdaba la yidhahda abi maalik saddex oo alxaafid ibn xajar alcasqalaani adkaarka sharaxuu ku leeyay adkaarka imaam nawowi wuxuu yidhaahdaa sida xaqiiqada abaa maalik alashcari oo sidaas isku daba taalla abaa maalik oo ashcarina ah oo qabiiladaas ashcariyiinta oo yamaneed ah waa saddex saxaabada mid waxaa la yidhahdaa abaa maalik alashcari alxaari ibnu alxaari ayaa la yidhahdaa midna waxaa la yidhahdaa abaa maalik alashcari kacab ibnu lcaasim kacab ibnu caasim labadaas waa mashhuur magacooda loo yaqaan alxaari ibnu xaari iyo kacab ibnu caasim midka saddexaad magaciisa aada layskugu qilqilaafaa waana midka xadiidkan wariyey oo abi maalik alxaari ibnu caasim magacaas oo imaam nawowi waxa weyan doortay inuu magaca ugu raajixsan yahay saxaabigan marka abu maalik alxaari ibnu caasim alashcari qabiilada yamaneed ee caamka ah reer ashcar ayaa loo nisbeeyey waxa weeyaan qabiiladaas ayaa loo nisbeeyey ashcariyiinta shaamiyiinta ayaa lagu tiriyaa reer shaam ayuu ahaa wuxuu dhintay khilaafadii cumar ibnu khadaab daacuunkii ayuu ku dhacay asaga iyo mucaad ibnu jabal iyo abii cubayda waxa weeyaan saddexdoodaas ayaa maalin waaxida waxa weyan lagu asiibay daacuunkaas nabiga sala allahu calayhi wasalam labaatan iyo toddoba xadiis ayuu ka wariya radia allahu tacaala canhu can abi maalik alxaari ibnu caasim alashcari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam adduhuuru dahaara qaadashadu shatru liimaani wa iimaanka niskiis dahaara qaadashadu waa iimaanka niskiis dahaara qaadashada dahaara waxa weyn labay u qaybsantaa dahaara macnawiya iyo dahaara xisiya dahaara macnawiya in qofku quluubtiisa ka daahiro shirkiga ka dahiro oo ka dahiro kufriga uu ka dahiro nifaaqa oo uu ka dahiro xiqdiga iyo nacaybka muslimiinta inuu ka dahiro waxaasoo dhan quluubtiisa iyo khiyaanada waa dahaarada ugu qiimaha badan tan labaadna waxa weeyaan daahirkiisa korkiisa inuu ka dahiro najaasada xaylka nifaaska dhiigdhalmada waxa weeyaan najaasada janaabada inuu ka dahiro labadaba iimaanka ayay ka mid yihiin acmaashaasu marka duhuur dahara qaadashadaasu iimaanka niskiis weeye iimaanka niskiis marka la leeyahay shardi ma ahan iimaankoo la kala baray bar ka mida weeye saas loolama jeedo laakiin jus ka mida weeye sababtoo ah iimaanka ayaa laba shay iska saaran wuxuu iska saaran yahay altakhliya waaltaxliya maalan qofka marka uu rabo inuu labisto laba shay ayuu iska saaran yahay waa takhliya marka horeeto inuu ismarnaysiiyo iska marnaysiiyo wixii wasaqa wuu cadayan wuu qubaysan wasaqdii iyo uskagii iska ridin dharkii nadiifkan wasaqdahay iska dhigin waa takhliya la idhahdaa waa inuu korkiisa ka faaruqiyo wax alla wixii wasaq ahaa dharkii aan wasaqda ahaa waxa weeyaan waxaasoo dhan iyo basaasadii kadibaa markaas uu qaataa tahliya markaasay ka dambaydaho inuu isqurxiyo oo uu markaas dhar qurxoon labisto catar iyo marsado saliidaysto shanlaysto markaasay timaadaa iimaanku waa nuucaas qofka marka ugu horreeya waxaa la rabaa inuu takhliyo sameeyo oo wixii islaamka ka soo hor jeeday uu horta ka siibto xagga iska dhigo waxa wayaan kufri hadduu ahaa shirki hadduu ahaa nifaaq hadduu ahaa fiste hadduu ahaa waa inuu ka dhex baxo sidii dharkaas wasaqda looga dhex baxo markaas uu ka dhex baxo takhliyo sameeyo isdahiro oo najaastii daahiran waxisan uu ka dhex baxo markaasaa waxaa la rabaa inuu qaato tahliya iimaanka inuu isku qurxiyo oo labiskii qurxoonaayo qaadahay iimaanka ka dhigto qur-aanku qaabkaas u cabiray ilah wuxuu lehy subxaana wa tacaala faman yakfur biاdaaguuti wa yu'min biاllah faqad istamsaka bilcurwati اlwufqaa qofka daaquud ku kufiya iyadaa horayda tawxiidkan waa saas laa ilaaha ila allah fiiri waxaa horayda nafyiga horta kulli wax kastoo la caabudo alla ka sokeeya waa inaad diiddo markaad diiddo kadib alla waa inaad u sugto cibaadada takhliyadaa horayda inaad ka dhexbaxdo horta wixii alla ka sokeeyo la caabudaa markaasay kuu suurtowdaa waxa weeyaan taxliya inaad isku qurxido iimaankii miyay suurtogeli kartaa adoo dhar wasaq ah wata oo awal wasaqu korkaaga dhan wasaqaysan inaad tidhahdo sidaydan catarna iskula shubaa dhar qurxoonna uga kor gashaa kii wasaqdaha wax jira ma ahan kufriyaadkii iyo shirkiyaadkii iyo bidacdii iyo quraafadii iyo fisqigii adoo wata aan iimaankii iyo daacadiina ka dul gashanao labadoodan isla wadaa wax jira ma ahan waxaa la rabaa marka hore takhliya inaad samaydood ka dhex baxdo shirkigii iyo kufrigii iyo nifaaqii iyo fisqigii iyo bidacdii iyo quraafadii xagga markaad dhigto aad qaadatood labisato iimaankii iyo tawxiidkii iyo daacadii iyo ikhlaaskii iyo mutaabacadii nabiga sala allahu caleyh wasalam marka maadaama ay saas tahay duhuurka dahaara qaadashada oo qofku uu waxa weeyaan manhiyaadkii ka tago waa takhliyadii waxaa u haray markaas waxa weeyaan imtiaal awaamir awaamirtii inuu qaato oo akhbaartii rumeeyo waa taxliyadii marka iimaankuna waa labadaas waa takhliya wax laga tegayo ilahay addoonka ku addoonsaday inuu ka tago iyo wax ilaahay addoonka ku adsaday inuu sameeyo oo uu qaadanayo marka waa un labadaas iimaanku wax ilaahay ka reebay ka tegidooda iimaan waxa ilaahay amrayna qaadashadooda iyo fartoomiddooda iimaana iimaanku marka waa labadaas marka duhuurada dahaara qaadashada oo qofku iska dahiro xisan wa macnan xisan wa macnawiyan inuu isku dahiro oo uu shirkigii kufrigii nifaaqii fisqigii iska dahiro najaasadii janaabadii xaydkii nifaaskii najaasadii uu iska dahiro waa iimaankii barkiisa mar waa takhliyadii ilaa waxa uu haraya oo kaliya taxliyadii markaas inuu awaamirtii qaato aduhuuru dahaara qaadashadu shatruliimaani waa iimaanka niskiisa wlxamdu lilaahi alxamdu lilaahina tamlau waxay bowxidaa almiisaana miisaanka aakhiro alxamdu lilah lafdigaas qofka yidhaahdo oo ilaahay ku xusa aakhiro miisaanka ahay buuxidaahoo miisaankay culays weyn u yeeshaa beri qiyaama waxa weeyaan waa la miisaamin acmaasha wanadacu mawaasina alqisti liyowmi alqiyaama ilahay wuxuu leeyahay miisaan cadaaladaan dhigayna maalinta qiyaamaha qofkii marka marka la miisaamo fa amaa man haqulad mawaasiinu fahuwa fii ciishati raadiya fii jannatin caaliya ya fahuwa fii ciishati raadiya qofka waxa weeyaan miisaankiisa hadduu cuslaado xasanaadka waxa weeyaan jannu iska leeyahy wamaa man khafad mawaasiinu qofka laakiin xasanaadkiisu fududaadaan oo sayi-aadkiisu badnaadaan fa ummu haawiya naarta haawiya waxa weeyaan hooyadiisa oo u hooyanaya waa ciyaadan billah ilahan kamaan galnaa marka waxa weya miisaanka mar kasta qofka muuminka waa inuu ku fakeraa miisaankiisa aakhiradu inuu cuslaado miisaanka aakhira waxyaalaha cusleeya waxaa ka mid a qofku alxamdu lilah inuu yidhaahdo alxamdu mahad iyo ammaan wanaagsan dhammaanteed lilahi allay u sugnaadeen isagaa mudan wax kasta oo wanaagoo laga mahad celiya isagaa iskaleh marka mahad iyo ammaan wanaagsan dhammaanteed alla iskaleh marka kelmaddaas qofka yidhaahda lafdigeeda asagoo macnaheeda qalbigiisa ka dareemaya miisaanka aakhiro culays weyn ayay u yeeshay kelmaddaas walxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay tamlau kelimadaas waxay buuxidaa almiisaana miisaanka wa subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufan oo nuqsaan iyo ceeb lahayn walxamdu mahad iyo ammaan wanaagsan lilaahi allay u sugnaadeenna tamla'aani labadaas kelimo way buuxiyaan ow tamla'u ama kelimadaasu way buuxidaa maa bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka inta u dhaxayda labadan kelimo oo laysku qabto subxaana allah walxamdu lilah oo qofku qalban uu u yidhaahdo waqaalama qalbigiisa macnaha waa inuu ka dareemaya labadan kelimo waa dikri kaamil ah oo waa maxe subxaana allah ilaahay oad ka anfinaysaa nuqsaan iyo ceeboo dhan subxaana allah ilaahay baan ka hufayaa oo aan ka nastahayaa nuqsaan iyo ceeboo dhan alle ma laha weeye markaad ka huftay kamaal oo dhan aad u sugaydaa walxamdu lilaahi kamaal oo dhan sifaad wanaagsan oo dhan iyo mahad asagaa iska leh waa dikri kaamila labadaas kelimada saas iskuu qabato subxaana allah walxamdu lilah waxa weeyaan tamla'aani waa laba jumlo labadaas jumlo way buuxiyaan maa bayna samai walard cirka iyo dhulka inta udhaxayda ajir ka buuxsama hal mar haddaad tidhaahdo adoo macnahaas dhanaminaya ow tamla'u waa shaku raawe inuu nabigu yidhi tamla'aani iyo inuu yidhi tamla'u macnuhu isbedeli maaho tamla'aani haddii la yidhahdana aliftan oo mufanaha waxaa loo celinaa subxaana allah alxamdu lilah labadaas kelimaa buuxina cirka iyo dhulka inta udhaxayda haddii la yidhahdaa tamla'una labadoodii inta laysku qabtaa kelimad laga soo qaada markaasaa waxaa la leeyahy ow tamla'u kelimadaas lasoo sheegay oo ah subxana allahi walxamdu lilaahi waxay buuxinaya haddaad hal mar ku dhawaaqdo maa bayna asamaai waalardi cirkii dhulka inta udhaxayda marka waa dikri aad u qaali ah qof haddee muumin ah ee muwaxiday aakhiro rumaysanay loo sheegay kelimadaas hal mar oo uu yidhaahdo cirka iyo dhulka ajarka inuu ka buuxsama inta u dhaxayda waxaa weeye xaqiiqo waxa ah qofkaas inuu waxa weyan ku dadaalayo maadaama uu yahay qof u socdo halkaas aakhiro wasalaatu salaadu nuuru waa iftiin salaada waa iftiin qofka tukaday nuur u tahay wejigiisay adduunka nuur ugu tahay qabriga la dhigayay nuur ugu tahay maxsharka marka lasoo bixiyo oo qabriga laga soo bixiyo ayay nuurayaan ummatul maxamed waa waxa lagu yaqaano afarta adduun oo qofka uu ka weesaysan jiray labada gacmood iyo labada lugood iyo wejiga shantaas shantaas ayaa isla iftiimaya siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam shantaas marka waa nuur qofka wejigiisay nuur u tahay qalbigiisa nuuray u tahay oo qofka salaada hadduu si fiicanoo saxa u tukado munkarka wuu fahmayaa waana ka fogaanayaa xaqana wuu fahmayaa wuuna ku dhegayaa qofka salaadiisu maqbuulada tahay waxa weeyaan xumaanta way ka fogaydaa sida allah yidhi subxaana wa tacaala ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu qofka saaxiibkeeda ee sida sawaabka u tukada ee salaadii nabiga tukada sala allahu calayh wasalam shuruuddeeda ilaaliya arkaanteeda ilaaliya khushuuceeda ilaaliya qofka nuucaasa waxay ka reebtaa wax alla waxa fuxshi ah iyo wixii sharciga ilahay lagu inkiray dhammaan way ka reebtaa marka salaadu waa nuur qalbiga qofkay nuuridaa markaasuu xumaanta inta fahmuu ka fogaadaa wejiga qofka muuminkaahay nuuridaa waxay nuuridaa qabriga maxsharka berri qiyaamay nuuridaa siraadkaa loogu nuuriyaa qofku markaasuu ku dulmara siraadka ayay nuuridaa wsalaatu salaatu nuurun waa iftiin wsadaqatu sadaqaduna burhaanun waa xujo xujatun calaa iimaani mu'adiha sadaqada waa xujo tusayda qofka bixiyay inuu iimaan leeyahay maxaa yeele maalka waa shay la jecel yahay qofka marka isagoon qofna isku tusayn ilaahay raalli ahaanshadiisa keliya ku raadinaya maalkaas inta soo qaado naftiisa ka qaaday ilaah dartiis u bixiyey waxay xujo iyo daliil u tahay inuu maalkan wax uu ka jecel yahay ku doonayo oo ah alla raalli ahaanshadiisa maalkan wuu jecleen naftu maadaama uu bixiyey waa xujo iyo daliil tusaya inuu ilaahay ka jecel yahay naftiisa iyo maalkiisaba ilaa naftiisa inuu u cuno waxuu ka dooray inuu ilah raalli ahaanshadiisa ku bedasho marka burhaan waa xuja calaa iimaani mu'adiha qofka gutay iimaankiisa wa sabru sabarka diyaaun waa iftiin diyaa diyaaga iyo nuurka farqi yara u dhaxeeya waxa weeyaan diyaaga waa waxaa la yidhahdaa nuurun macahu xaraara waxa weeyaan waa nuur oo kulayl yaru la jiro sidaas darteeda fiiri qoraxda ilaahay weynaas iftiinkeeda wuxuu ku tilmaamay diyaa wa huwa aladii jacala shamsa diyaaan diyaaa lagu tilmaamay maxaa yeele qoraxdu iftiinay leedahay laakiin kulayla la jira walqamara nuuran dayaxana ilahay nuuru ka dhigay dayaxa iftiinu leeyahy kulaylna lama jiro marka diyaaga waa nuurun macahu xaraara sabarka marka waxaa la yidhi asaga waa iftiin laakiin kulaylaa la jira sababto ah sabarka waxa weyan dhib dhacay aad rabta inaad ku sabarta xanuunaa la jira nafta waa ku adag tahay xaraaraa la jirta marka waa ka sii qaalisan yahay nuurarka kale wlqur'aanu qur'aanku xujatun xujo weeye laka aduu xujo kuu yahay ow calayka ama korkaagu xujo ku yahay qur-aanka waa kalaamka allah subxaana wa tacaala kalaamkaas allah ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uma soo dejin cayaar uma soo dejin barakaysi barakaysi kaliya waxa allah u soo dejiyey subxaana wa tacaala waa hadalkiisii uu addoommadiisa kula hadlayo oo uu ugu sheegayo waxa uu jecel yahu amray oo uu uga reebayo wax uu necab yahu diiday wa uu ilaahay weynaa dariiqa ku caddaynayo qofka marka qur-aankaas ku ogaada in qur-aankan ilaahay risaaladii uu nabiga usoo dhiibay uu yahay ee ka murga oo ku jeclaada inuu ogaado bal diintii alla soo dejiyey ilaa qofku hadduusan ogaanin diinkii alla nebi maxamed u soo dhiibay oo uusan bamoodinba asaga in loo soo diray haddee qofkaasu ilaahay inuu caabudo suurtagal ma aha ilaahay inuu si saxa u caabudo suurtagal ma aha waa inuu horta qofku marka ugu horreyda ka murgo bal qur-aankii nebi maxamed loo soo dhiibay wax ka ogow muxuu qur-aankaasu amrayaa muxuu diidayaa muxuu sheegayaa qofka marka saas u ogaada kadibna ku tacalluqa o iltizaama oo waxa weeyaan isku naftiisa ku qasba inay qur-aankaas u hoggaansanto wuxuu amraya samaydo wuxuu ka reebaya ka harto wuxuu sheegaya rumaysato ee qur-aanka wakhtigiisa geliya wuxuu naftiisu jecleed qur-aanku hadduu diido ka hara waxay naftiisu xataa nabceed haddii qur-aanku amro sameeya oo qur-aanka saas u dabagala qur-aanku maalinka qiyaamaha xujuu u noqon xuj u noqon isagaa u doodi qof qur-aanka alleh kalaamka alleh xujo u noqdayna qofkaasu waa liibaanay waana guulaystay ow calayka ama kolkaa wuu xujo ku noqon qofkan hadda dhegtaba jalaq u siin ilaahay wixii uu soo dejiyo nabi maxamed u soo dhiibayba maba dhegaysanba isagaba maba moodidba qur-aankan in loo soo dirayba waqtiba ma siin maba ogaba war qofkaas hadda xujuu ku noqon barri qiyaame amase wuu ogaaday waa maqlay laakiin uma hogaansamin hawadiisu ka wato wixii uu rabay qur-aanku haba diide waa samayna wixii uu nabcaa qur-aanku haba amray waa ka tega waxa weeyaan qofkaasna xujuu ku noqon maalinta qiyaama ilahay hortiisa qur-aanku marka laba qof xujo ku noqon qofaan dhegba jalaq u siinoon ogaaninba waxa la soo dejiyoon raadinba oon dan ka lahayn isagoo og ilahay inuu qur-aankii soo dejiyey iyo qofkii ogaaday oo calaa cilmin alla ku caasiyey labadaas qof xujo ku noqon waana labada ilaahay weyna subxaana watacaala salaad kas markaan tukayno uu nooga digo oo uu yidhaahdo ilaahay ka mangala hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin hayr lmaqduubi calayhim waxa weya waa dad ogaaday diinka alla soo dejiyey oo calaa cilmin alla u caasiyey wala daaliinna waa dad jahliyan alle ku caabudanaa yidhi oo diinka alla soo dejiyeyba aan baranba marka labadaba xujuu ku noqon qofka xujuu barri qiyaama qur-aanku ku noqon labadaas qof kullu naasi dadka dhammaantood yaqdu waa kallaha fa baaicun fa minhum dadkuu ka mid ahaaday baaicun mid gadaya nafsahu nafsadiisa oo fa muctiquhaa xoraynaya ow muubiquhaa ama halaagaya dadkoo dhan qof walba bani aadanka dabcigiisay tahay subaxdii waa kallihi subaxdii masaalixdiisu u kallihi markuu kallaho waxa weeyaan qof wuxuu ka shaqayn wax ilaaha raalle geliya inuu diin soo barto inuu waxa weeyaan xalaal shaqaysto xalaashiisiina sadaqaysto inuu cibaado jihaad aado inuu diin soo dad soo baro inuu wanaag un ka shaqeeyo wax ilaahay raalli gareeya iyo wax ilaahay u baneeyo adduunyadiis inuu ka shaqaysto ah waxa weeyaan labadaas inuu ku dhaqaaqo qofkaasu saaka wuu ka lahay waqtigiisii wuxuu gelshay meel alla raalli ka yahay meel mubaaxoo bannaan qofka nuucaasuhu naftiisii wuu gaday subaxdii alluuna ka gaday waana xoreeyey ow muubiquha ama inuu halaago qofna salaadiiyu kalnihin wuxuu u kalnihin waxaan alla raalli ka ahayn diin dhanjaraq u siinmaa wixii naftiisu rabtuu ku hadlin wixii naftiisu rabtuu samayn wixii naftiisu rabtuu cunin wixii naftiisu waxa weeyaan xuduud alle ilaalima qofka nuucaasu naftiisii waa gaday shaydaanuu ka gaday waana halaagay marka qofkaasu naftiisii ciyaadan bilahi ilaahay baan ka magangelaynaa kuwaas inaan noqono rawaahu muslim xadiiska wariyey wa can abi saciidin waxaa laga wariyey sacd ibni maalik ibni sinaan alkhudri radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqdee anna naasan dad oo min al ansaari ansaarta ka mid a sa'aluu way weydiiyeen rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam rasuulkay wax weydiisteenoo maalma si ay yidhahdeen dad oo saxaabada ka mid ah oo ansaar ka mid ah fa acdaahum nabigu waa siiyey dadkaas wixii ay weydiisteen uma sa'aluu haddana waa weydiisteen waxna sii yidhahdeen fa acdaahum haddana nabigu waa siiyey xataa nafida ilaa uu dhammaaday maa cindahu nabiga agtiisa wixii yillay oo hanti ahaa markay dhammaaday fa qaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu ku yidhi nabigu lahum dadkii xiina waqtigii anfaqa uu bixiyey kulla shayin wax kasta shaygaasoo biyadii gacantiisa ku jiray markuu bixiyey wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay slam wax kastoo gacantiisa ku jiray markuu bixiyey maa shaygii yakun sugnaada cindii agtayda ku sugnaada oo min khayrin maal ah khayrka maanta maala loola jeeda wax alla wixii agtayda yaal ee maal ah falan addakhirahu idinka kaydsamaa cankum xaggiinna wixii maala oo aan hayo idinka kaydsan maayo waa idin siinaya maa shaygii yakun cindii agtayda ahaada oo min khayrin maal ah falan addakhirahu cankum xaggiinna ka kaydsamaa waa idin siinaa waman yastacfif laakiin qofkii inuu dhowrsanaado dalba yuxifahu llaah alla waa dhowraa isticfaafka waxaa la yidhahdaa qofku inuu waxa weeyaan ka dhowrsado wax alla waxyaalaha xumaanta ah oo zinada indhihiisa uu ka laabo dhegihiisa uusan ku dhagaysan qurunka iyo muusiqaadka iyo heesaha waxa ku saabsan uu ka dhowrsado dadka su-aashooda iyo baryadooda dadka xoogaa inuu damaaciyo waxyaalaha ay haystaan u hanqaltaaga ilaahay weynaa qofkaas isagaa dhowra khaasatan xadiidkan waxay aad u tusaydaa dadka baryahooda waxweydiisigooda xataa damaacinta waxay gacantooda ku hayaan inaad ka dhowrsato markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam waman yastacfif qofkii dhowrsanaan dalbo inuu dhowrsanaado dalba yucifahu llaahu allaa dhowra hadduu qofku ku dadaalo inuusan carabkiisa zinada ka ilaaliyo indhihiisa ka ilaaliyo dhegihiisa ka ilaaliyo waxa weeyaan jirkiisao dhan ka ilaaliyo ilahay wuxuu ku dhowrsanaaduu siiya waman yastaqni qofkii dadka inuu ka deeqtonaado dalba oo isku dayo ku dadaala inuusan dadka wax weydiisan tuugin shaxaadin waxa weeyaan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu ku dhago oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala xaggiisa risqiga ka rajeeyo yuqnihi llahu alla deeqa qalbiga ilaahay qaninimo ka gelin ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu siin wuxuu dadka uga deeqtoonaado ilaahay taas ayuu siinaya subxaana wa tacaala masale aad u muhiima marka baahi haddaad is tiraahdo dadka ku reeb ayaga waxa ha ku siiyeen baahidu saasa kaaga foqdo baahida dadka ku reeb baahidu kaa harimee laakiin haddaad is tidhahda ilaahay baahidaada ku reeb ood ilaahay weyna u sheegato dadkana ka dhowrsato oo inaad xataa gaajoon tahay aysan dadku ku dareemin ilaha ku deeqaya waman yatasabar qofkiisi sabar siiya yusabirhu llaahu allah sabar siiya qofkii isku kallifa inuu sabro nolosha adag ku sabro gaajada ku sabro adduunyada dhibaatooyinkeeda ku sabro ilaahay weynaa subxaana wa tacala qayrkiisna aan dhibkiisa u sheegan ilaahay weyna ayaa sabar siiya wamaa ucdiya lama siin axadun qof cadaa'an siismo siismadaasoo khayran ka khayr badan wa awsaca ka waasacsan min asabri sabarka muttafaqun calayhi xadiidka bukhari muslim aan isku waafaqeen wa can abi yaxya waxaa laga wariyey suhayb ibnu sinaan radia allahu canhu abi yaxya suhayb ibnu sinaan ibnu malik ibnu cabdi camrin ibnu caqiila la yidhahda arruumi reer ruumna ma ahano asagoo talyaaniya midna ma ahane waxa weeyaan reer ruum ayaa qafaasheen asagoo saqiir ah kadib qabiilada reer kelbiya ka soo gateen magaalada makay la yimaadeen magaalada maka markay la yimaadeen waxaa ka gatay cabdulaahi ibnu judcaan in la dhihi jiray waa xoreeyey asagoo meeshaas jooga cabdulahi ibnu judcaan ayaa dhintay kadib nabiga markii lasoo diray sala allahu caleh wasalam horuu ka islaamay horuu ka islaamay dadkii saabiqiintii islaamka u hormaray min asaabiqiin uu ka mid yahay wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin ayuu ka mid yahay dadka ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa isaga iyo camaar ibnu ninka la ihahdo camaar ayaa isku maalin islaameen saasuu yidhahdaa waaqidi labadoodu isku maalinay islaameen ee dhowr iyo soddon ayaa ka horreeday islaamka uga horreeday wuxuu ka mid ahaa dadkii mustadcafiinta ah ee magaalada maka lagu cadaabi jiray markay islaameen diinka dartiis loo cadaabay kadib markii lasoo hijrooday waa soo hijrooday markuu soo hijroonayey nimankii carbeed reer quraysheeda maka deganaa duulaanay ku soo qaadeen iyagoo aad u fara badan keligiisna uu yahay waxay ku yidhahdeen adoo addoona had noo timid oo faqiir ah haddan adoo maal leh naga tegi maydid marka fallaaruu haystay meeluu dhigay wuxuu yidhi aniga waa i taqaanaan nin shiishiyahana ayaan ahay waxa weeyaan haddaan dagaalamno isoo gaari maydaan ilaa fallaaraha aan haysto inta leeb aan hayo intaasoo nin aan idinka dilo marka intaas idinka dilo kadib aad isoo gaari kartaan waa i taqaanaa marka waxa weeyaan wax kale sheega maanta ka joogi maayo inaan ilahay dartiis u hijroodeen markaasay ku yidhahdeen waa yahay maalkaagii noo reeb oon maalkaaga qaadanno aduguna diintaada la tag mar hadday diin iyo maal maraydo wuxuu yidhi maalkaygii dhammaantiis good hebelu ku jira meeshaasu ku asanya qaata marka anna idaaya aan diintayda la baxsadoo nabiga u tagay sala allahu alay wasalam sidaasay ku heshiiyeen waa soo tegey markaasna ay ku soo degtay ilaahay qowlkiisa subxaana wa tacaala wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaat illaah dadka ilaahay waxaa ka mida qof naftiisa gadaya ilaahay ka gadaya asagoo dalbaya allah raalli ahaanshadiisa magaalada madiinuu soo aaday markuu soo galay baa nabiga sala allahu calay wasalm wuxuu ku yidhi rabixa albaycu abalyaxya baycaagii waa faa'iiday beecaagii hantiyaad dhiibtay wax ka weyn oo alla raalli ahaanshadiisa ah iyo janno aad ku rabtay waa faa'iiday beecaagii saasuu ku yidhi marka ilaahay kuwa beecooda faa'iidaha naga dhigo marka aad iyo aad saxaabigaas jaliilka ayuu ahaa magaalada mako markuu tegey nabiga sala allahu caleh wasalam asaga iyo xaaris ibnu sima ayuu walaaleeyey markuu walaalaynayay ansaartii muhaajiriinta dagaaladii nabigu galay kulli nabiga garabkiisa ayuu ka dagaalamay oo xaadiray nabiga ilaa soddon xadiis ayuu ka wariyaa kadibna waxa weeyaan markay ahayd soddon iyo siddeed hijiriyadu waa khilaafadii cali bn abi aalib waqtigeese markaas ayuu magaalada madiine ku dhintay radia allahu tacaala canhu wa ardaah ilahay radda ka noqdo abi yaxya rabic halbayc wa can abi yaxya waxaa laga wariyey suhayb ibnu sinaan arruumi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi suhayb ibnu sinaan qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama cajaban yaab ayaan la yaabaa liamri lmu'min muuminka arrintiisa muuminka arrintiisa ayaan anugu la yaabaya maxaa yeelay ina amrahu muuminka arrinkiisa kullahu dhammaantiisa lahu muuminka khayrun khayr u yahay muuminka arrintiisa kulli khayray u tahay wax kasta oo muumin ku dhaca khayray u tahay allahu akbar markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalama walaysa daalika khayriyadaasu liaxadin qof uma sugnaan ilaa lilmumini muuminka maahane qof oo arrinkiisao dhan khayr yahay alkhayru fii kulli shani wax kasta oo ku yimaado qofay khayru yihiin ma jiro ilaa muumin maahane walaysa daalika ay daalika waa maxay daalika alkhayr fii kulli shani wax walba inay khayr u noqdaan liaxadin qof uma sugnaanin ila lilmumini mumin mahan siday marka qayr ugu taha nabigaa fasilaya waa kana in asaabathu qofka muuminkaa hadday asiibto saraau xaalad farxad leh shakara waa ku shukrina wax farxad leh hadday asiibto arrin farxad leh maa yasuruhu wax farxad geliya hadduu asiibo saraa ay maa yasuruhu wax farxad geliya hadduu muuminka asiibo shakara waa shukrina caafimaada alla siiyey waa ku shukrin indhaha dhagihiisa caqligiisa caafimaadkiisa xoolihiisa caqliga alla siiyey cilmigiisa haninimada caruurta kulli reerka wax alla wax alla siiyey oo khayra wax kastoo farxad geliya saraa ay maa yasuru wey wax farxad geliya hadduu asiibo shakara alla uga shukrina daacadaa luu adeejina caruurta diinta ku tarbiyeen maalka daacad u adeegsan caqliga diinta ayuu alluu ku fahmi xumaanta uga fogaan waxa weyn kulli nacantiisa indhihiisa allu ku caabudin dhagaha allu ku caabudin wax kastoo alla siiyey caafimaadka allu ku caabudin kulligood daacada allu u adeegsan fa kaana khayran lahu khayr u noqona siintii la siiyey khayr ka kaleatuu helayno idaa ajar iyo raalli ahaansho ilahay uu ku gaari wain asaabatu qofka muuminka hadday asiibto daraa ay maa yaduru wax dhiba shay dhiba hadduu qofka muuminkaa asiibo oo jirkiisa dhiba ama maalkiisa dhiba ama ehelkiisa dhiba ama caruurtiisa dhiba kulli wax dhiba hadday muuminka soo gaaraan sabara waa sabra wuxuu leey inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun markii horeba allah isiiyey nimcada haddana allaan waxa weeyaan u laaban doonnaa ku argagixi ma qaylihi ma qalbigu ha murgo indhuhu ha ilimeeyeen taasu dhib ma leh laakiin afkiisa waxaan alla raalli ahaan alle raalli ka aynu ka soo bixi mayaan waa ku sabrin ajira marka uu ka heli fa kaana sabarkaasa khayran khayr u noqona lahu asaga rawaahu muslima weeye marka qofka muuminka dhib iyo wanaag wixii soo gaaraba khayray u tahay wacan anas waxaa laga wariya radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi lamaa haqula nabiyu nabigu markuu cuslaaday sala allahu calayh wasalam jacala wuxuu gudagalay yataqashaahu inuu daboolo alkarbu kurbu nabiga sala allahu calayh wasalam markii uu cuslaaday wuxuu gudagalay kurbo inay daboosho culays sakaraatulmowt oo aad u adag waxa weeyaan nabiyaalka way ka hanuun adag yihiin dadka kale waxa weeyaan qof walba qofku ka ajar baday waa kasii xanuun adagi siduu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaau uma almhal faalmhal waxa weeyaan waxa dadka ugu imtixaan adag oo ilaahay imtixaanka adag ku qabtaa waa nabiyada haddana sida kuwa ku xiga kuwa ku xiga sida loo kala ajar badan yahay saas darteedna nabiga sala allahu calay wasalam xanuun adag ayaa qabanaaye jacala wuxuu gudagalay yataqashaahu inuu daboolo alkarbu kurbada taasna macnaheedu waxa weyan dadku ka ajar badan yahay wey siduu ugu xanuun badan yahay faqaalat faadimatu bintu rasuuli illaah faadima binti rasuulilah radia allahu canha waxay tidhi waa karba abataa alla aabbahay kurbadiisaay waada waxaa la hahdaa linudba wax qofku wuxuu ugu dhawaaqaa wax uu la xanuunsanayo dhibsanayo ama meel asaga xanuunayda waa dahraa alla dhabarkaay dhabarku hadduu ku xanuna saas leedahay waa ra'saa alla madaxaay haddaad qof la xanuunsanaydana qofkiiyaad ugu calacale marka meel adiga ku xanuunayda ama qof aad la murgaydo ayaa loogu dhawaaqaa markaase waxay tidhi waa karba abataa alla aabbahay kurbadiisa taas ay murugo gelinayda marka faqaala nabigu wuxuu yidhi laysa calaa abiiki aabbaha korkiisa maahanin karbun kurbo bacda alyowm maanta kadib maanta kadib uu dhiman waxa weyn kurba maanta ugu dambayda dhib adduunyadu ku qaatay aakhira dhib ugama horeeyo falamaa maata markuu dhintay qaalad waxay tidhi yaa abataa alla aabbahaye alla aabbahaye ajaaba wuxuu ajibay rabban rabbi rabbigaasoo dacaahu u yeeray waa la khiyaar geliyey nabiga sala allahu calayhi wasalam nabigu siduu yidhi addoonaa la khiyaar geliyey adduunyada iyo ilahay agtiisa ilahay agtiisuuna doortay marka waxay tidhi yaa abataa alla aabbeeye ajaaba wuxuu ajibay rabban rabbigaasoo dacaahu u yeeray oo nafta inuu ka qaado ugu yeeray waa ajiba wuxuu doortay alla agtiisa yaa abataa alla aabbaheeye ay tidhi jannatulfirdows jannada firdowsa ma'waahu waa meesha u hooyanaya jannatulfirdowsa waa awsaduljanna waa alla waa jannada ilaahay midda ugu fadliga badan nabiga sala allahu alay waslam xadis saxiixa uga sugnaaday ee dabaraani uu wariyey idaa sa'altum allaha tacaala fas'aluuhu lfirdows fa inahu awsadu ljannati waxa weeye markaad ilaahay janno weydiisataan markaad ilaahay rabtaan inaad janno weydiisataan firdowso weydiista maxaa yeele waa jannada midka ugu fadli badan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa jannaat lfirdows biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati lculaa ayaan ku weydiisanaynaa markaasay tihi yaa abata alla aabbaheeye ilaa jibriila jibriil ayaa nancaahu geeridiisa gaarsiinaynaa nacyiga waxaa la idhahdaa qabar geeriyaadka warka geerida ka hadla ayaa la yidhaha nacyi war geeri inaad sheegto ood qof kale u gudbido taasaa la idhahdaa nacyi markaase waxay tidhi yaa abata alla aabbahay ilaa jibriila jibriil ayaa nancaahu warkiisa geerida gaarsiinayna falamaa dufina markii la aasay qaalad waxay tidhi faatimatu radia allaahu canha yaa anas anaso kayfa sidee bay daabad ku wanaagsanaatay anfusukum nafafyaalkiinna an taxuwa inay ku shubto calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay sala allahu alay waslm aturaaba caro naftiinna say raalli ugu noqotay rasuulka ilaahay inanta godgelidaan carro ku shubtaan naftooduna hadde raalli wax si kale uguma noqona way ku qasbanayeenoo waa cibaado ilaahay ku addoonsaday in la aaso qof kastoo mumina nabigana isagaa muminiinta u fadli badan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rawaahu lbukhaariya weliye wa can abi zayd waxaa laga wariy usaamata ibni zayd ibn lxaarisa mawlaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam wa xibbii rasuulka kuu jeclaaa wa bni xibbihi rasuulku midkuu jeclaana u dhalay radia allahu canhum asaga iyo abiisba raadi alla ka noqdo laba saxaabay ahaaye abi zayd waa kunyadiisa magaciisa usaamata ibnu zayd ibnu alxaarisa ibnu sharaaxiil ibnu kacab ibnu cabdilcasiis ibnu zayd ibnu imrilqays weeye radia allahu tacaala canh waxa weeyaan waa alkalbiyu nasaban xagga nasab ahaan waa reer kelbi qabiil ahaan alhaashimiyu wala'an xagga walahana waa reer haashimiyu haddee nabiga sala allahu alay slam aabbihiis xoreeyey saasuu mowlaa rasuulilahi lagu yidhaahdaa nabiga ayaa xoreeyey aabbihiis waxa weeyaan ninka la ihahdo zayd ibnu alxaarisa zayd ibn xaarisa nabigu aad ayuu u jeclaa aad ayuu u jeclaa sidaas daraaddeeda markii cumar ibnu khadaab waqtigiisii la joogay caddihii hantidii oo uu muslimiinta sii jiro u qaybi jiray markuu qof walba mushaar u qoray wiilkiisa cabdulaahi ibnu cumar ibnu khadaaba cumar wuxuu qoray laba kun usaamat ibnu zayd oo la ekaana wuxuu u qoray shan kun uu u qoray markii wiilkiisu kala hadloo yidhi aabba wiilka ma ila ekaydi waa ila egyahaye cumar wuxuu ku yidhi waxaan u fadilay liannahu kaana axaba ilaa rasuuli lahi sala allahu alay slm minka wa abuuhu axabu ilayhi min abika adiga iyo asaga nabigu usaamuu jeclaa aniga oo adiga aabbaha ah iyo usaame aabbihiisna nabigu aabbihiisuu jeclaa marka waxuu hormariyey jacaylka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay raadiha ka noqdo cumar ibnu alkhadaab jacaylka rasuulka ayuu hormariyey nabiga wuxuu amiir uga dhigay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ciidan oo weliba rag waaweyn ay la socdaan ayuu amiir uga dhigay nabiga sala allahu caleyh wasalam markii uu xanuunsanaa ayuu uga dhigay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ciidankaas cumar ibnulkhadaabaa ku dhex jiray uu amiirka uga dhigay usaama ayaa ku dhex jiray marka fadaaishiisayna ka mid tahay fadaaishiisay ka mid tahay boqol labaatan iyo siddeed xadiisuu nabiga ka wariya wuxuu dhintay hijiriyadu markay ahayd konton iyo afar ama konton iyo sideed intaba waa la sheega konton iyo sagaal aduu konton iyo sagaal iyo konton afar inta udhaxayda muddadaasuu dhintay wa can abi zayd waxaa laga wariyey usaamata ibnu zayd ibnu xaarita mowlaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay kuu xoreeyey ahaa macnaha abihiisuu xoreeyey saasaa mowlanimadu ugu soo gudubta asaga wa xibbihi rasuulku midkuu jeclaa ahaa wabni xibbihi rasuulku midkuu jeclaana uu dhalay oo waxa weeyaan ah ninka la ihahda zayd ibnu xaarita radia allaahu canhum isagii abiisma allah raadi ka noqday qaala wuxuu yidhi arsalad way u soo dirtay bintu nabiyi nabiga gabadhiisii sala allahu calayhi wasalam nabiga gabadhiisii ayaa soo dirtay waa zaynaba sida musanaf ibn abi shayb ku sugan musanaf ibn abi shayba sida ku sugan zaynabay ahayd arsalad way soo dirtay bintu nabiyi nabiga gabadhiisii sala allahu calayh wasalama waxayna tiri anabni fartiintay soo dirtay waa tanaan anabni wiilkaygii adixtudira waa loo yimid sakaraadkiyaa ku soo xaadiro u yimid fashhadnaa noo imow wiilkaygiyaa sakaraadkii hayaahe noo imow fa arsala nabigu sala allahu calay wasalam waa u cid diray qofu u diray yuqri'u salaama isagoo salaam ku akrinayo salaamay qofunta diru yidhi ugu salaam wayaquulu nabigu wuxuuna dhahayey inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay walahu alla waxaa u sugnaaday maa acdaa wuxuu bixiyey wa kullu shayin shay kastaana cindahu allaagtiisa xaalu ahaaday biajalin muddo ayuu ku sugnaaday ajalkoo musaman la magacaabay faltasbir hal sabarto waltaxtasib ha ajar raadsato hajar gurubsato waa usoo dirta qofay usoo dirta markaasti wiilkayga sakaraadka u yimid ha ii yimaado nabiga sala allahu calay wasalam ma imaanine waxa weeyaan qof kalu u diray markaasu iguna salaan hana sabarto dee wixii alla uu qaatay carruurkan alla qaatay wax alla wuxuu alla qaato oo adigoo awal haystay ku dhaafana awalba alla isagaa iska laha wayna saas ku sabartaa ee wax adugu aad leedahay maahayn wixii uu ku siiyana alla isagaa leh marka hadduu ku siiyana ka shugri hadduu kaa qaatana ku sabar marka ha ajar raadsato halkaas mana waxay kutusaydaa qofka loo soo cid diro waxa laga dalbaa haddaysan ahayn weliimatulcursi aroos alla barigiis ha yimaado haddaysan ahayn kaas waa waajib in la yimaado ee ay wax kale tahay sidaas qof ha iga jiraan io imaam oo kale inuu yimaadaana waa sunno inuu cudur daartaana waa u bannaanta ilaa nabigu marka hore waa cudur daarto waa kaasa waxaan kaloo xadiiskaas ka faa'iidnay qaabka loogu tacsiyeeyo dadka laga dhinto dadka musiibadu ku dhacdo dadka maalkoodu baaba'o sida loogu tacsiyeeyo waa inaad tidhahdaa ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musaman fasbir waxtasib hadduu nin yahay hadduu gabar yahay isbirii waxtasibii hadday gabar kaa maqan tahay faltasbir waltaxtasib hadday nin kaa maqan uu yahay falyasbir walyaxtasib waa inaad qaabkaas ugu tacsiyeydaa ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musaman hadduu kula joogo nin kula jooga yidhaha fasbir waxtasib dheh hadday gabar kula joogto tahay isbirii waxtasibii hadday gabar kaa maqan tahay faltasbir waltaxtasib hadduu yahay nin kaa maqan falyasbir walyaxtasib wey sidaana waa sida ugu fiican qof markaad u tacsiyeynaydo bis ninkii qofkii uu rasuulku diray waa u tegey waa u sheegay ma aysan intaas ku qancin waxay haddana mar kale qof usoo dirtay fa arsalat ilayhi waa usoo cid dirtay tuqsim calayhi iyadoo ku dhaaranayda la ya'tiyanaha inuu u imaanayo wallaahi waa inuu ii yimaadahay wallaahi inuu ii imaanayo saasay ti wallaahi waa uu ii imaana saasay tii waxaana weeye qofka muuminka ah hadduu dhaarto oo uu yidhaahdo qof muumina wallaahi saas inaad ii yeelaydo qofka muuminkaa xuquuqda uu kugu leeyahay waxaa ka mid a inaad dhaartiisa u meel marido ood u yeesho saas weeye qof muumin ah hadduu kugu dhaarto waxa weeyaan ma ahan inaad dhaarti ka bulto tirada waxbaha dhaaran kaa yeeli maayeen ma aha muminiinta xuquuqda isku leeyihin waxaa ka mid a inaad dhaarta uu walaalkaa dhaartay uu meel marido oo aad u yeesho mar hadday dhaar gaarto nabiguna sidaasuu yeelay waa kana faqaama nabig waa istaagay mar hadday dhaarata faqaama waa istaagay walxaal maxow la jirkiisa sacad ibnu cubaada uu ahaa iyo wa mucaad ibnu jabal iyo wa ubay ibnu kacab iyo wa zayd ibnu haabit iyo wa rijaalun rag radia allahu canhum allah raadi ka noqday rag kale macna farufica ilayh nabig waa u tegey marka fa rufica ilaa rasuulilahi rasuulka alle waxaa loo soo kor yeelay sala allahu calay wasalam asabiyu saqiirkii saqiirkia loo soo dhiibay fa aqcadahu rasuulku saqiirkii wuxuu ku fariisiyey fii xijri dhabtiisa korkiisuu ku fariisiyey walxaal nafsuhu saqiirka naftiisii taqacqacu ay dhaqdhaqaaqaydo naftiyaa la siibaya markaasay qacqacay leedahay waa dhaqdhaqaaqaysaa waa waxa weeye naftiyaa laga siibaya markuu arkay qandhada iyo xanuunka ahaya saqiirkii nabiga qalbigiisa u jilcay fa faadad way shubantay caynaahu nabiga labadiisii indhood sala allahu calayh wasalam fa qaala marka indhahay illimaynaya oo nabiga ay arkeen saxaabadu nabiguna horay uu u baray sabarka fa qaala sacad ibnu cubaada wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow maa haadaa kan muxuu yihi maxay tahay faydu damci ilintan kaa daadaydaa maxay tahay maa haadaa ay maa hada albukaa waa maxay ilintaanu faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama haadihi ilintaanu raxmatun waa naxariis naxariistaasoo jacalaha allaahu alla yeelay tacaalaa sarreeyey fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda waxa weeyaan ilintaanu waa naxariis ilaahay addoommadiisa quluubtooda yeelay oo qofka muuminkaa qalbigiisa ilaahay raxmad u gelshaa hadduu arko qof kaloo muumin ah oo dhibaato haydo ama xanuun hayo qalbigiisa uu jilcaya waa ta'iiraya indhaha illimu ka imaanayda wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa fii quluubi man qof qalbiyaalkooda alla yeela shaa uu doono min cibaadii addoommadiisa ka mid a qofku ilaahay doono dadkao dhan maaha dadaan qalbigooda raxmad lahaynaa jira oo muuminka sakaraadaya iyo kan dhibtoonaya iyo kan cadowgu dhacay iyo kan cabsanaya midna aan la murgayn oon qalbigoodaba raxmad la gelin way jiraan laakiin dadku ilaahay doono dadku ilaahay doono ayuu qulubtooda yeelaa nabiguna dadka ilaahay uu jeclaaday kuwa ugu sarreeyuu ahaa sidaasaa qalbigiisa ilahay raxmaddan u gelshay markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam wa inamaa wax kale maahan yarxamu llahu alla waa u naxariistaa min cibaadii addoommadiisa xaalay ka mid yihiin arruxamaa kuwa naxariista ilaahayna addoommadiisa wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista oo qofka muuminka oo dhibaatadu gaarta la murga kuwaasa alla u naxariistaa muttafaqun caleyh wa macnaa taqacqacu taqacqacu macnaheeda waxa weyn tataxaraku way dhaqdhaqaaqayday wa tadribu way isbaraanbarayday marka halkaas waxaa kaaga muuqatay oo kuu caddaatay qofka muuminkaa markuu arko dhibaata dhacdo ilaa wiilkii gabadhiisu ay dhashay way wiilka sidaan u sakaraadaya oo ama laga dhinto ama maalkiisa dhibaato gaarto waxa weeyaan murugada qalbiga ah iyo ilinta indhaha ka imaanaya labadaas waa raxmad ilaahay muuminka qalbigiisa yeelay waana wanaagi xumaan ma ahan dembina kama yimaado waxaa la leeyahay ha laga sabro oo qofka la rabo inuu iska ilaaliyo waa qaylada saas darteeda wiilkiisa ibraahima nabigu markuu dhintay sala allahu calayh wasalam indhihiisu waa ilimeeyeen markaasuu yidhi alqalbu yaxzan waalcaynu tadmac walaa naquulu ilaa bimaa yurdii rabbana qalbigu waa murgayaa waxa weeyaan indhuhuna waa ilimaynayaan carabkana ma ka dhahayno ilaa ilahay wax raaligaraya maahan marka waxa ilaahay qofka u cadaabo ama waxa weeyaan ilaahay qofka uu ugu naxariisto waa carabka ee qalbigu inuu murgo ama indhuhu ilameeyaan waa shay ilaahay qofka mu'minka qalbigiisa ku abuuray dembina ma laha wacan suhayb waxaa laga wariyay ibnu sinaan radia allaahu canhu ilaahay raadiya ka noqdeen ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulka alleh kaana melikun boqor ayaa jiri ayaa ahaa fii man dadkii kaana ahaday qablakum idinka hortiin ummadi idinka horreeyey nin boqora ayaa ka dhex jiray kaana melikun boqor ayaa ahaa fii man dadkii kaana ahaday qablakum idinka idinka horreeyey waxaa jira ummadi idinka horreeyey nin boqora oo ka mid ahaa oo gaal ahaayoo la caabudi jiro o ilaahnimo sheega jiray waa arki doonnaa inuu gaal ahaa weliba gaal weyn oo daaquudu ahaayooo la caabudi jiray oo ilaahnimo sheega jiray iyo rabbinimo faqaala lahu wuxuu ku yidhi saaxirun sixroole waxaana la ogsoon yahay dhammaan u fiirsada dadka waxa weeyaan wan wanaagsan ama boqorro ha ahaadeen ama madax kale ha ahaadeen ilaahay bay ku xidhan yihiin durka iyo nacfigaba ilaah gacantiisa inuu ku jiray aaminsan yihiin ilaahayay u tala saartaan cid kalena kuma tiirsadaan laakiin dadka xunxun hogaamiye kooxeedyada aan ilaahay ku xirnayn ee faajiriinta boqorrada mujrimiinta ah kulligood waxay ictimaadaan oy ku xidhan yihiin oy ku tiirsadaan waxa weeyaan waa sixroolayaal iyo shayaadiin iyo jinniyo inay waxaas adeegsadaan maadaama uusan ilaahay ku xirnayn makhluuqu u baahan yahay markaasaa makhluuqun ayaguna dullaystaan mid xumo saaxiruu ku xidhanya nin kastoo kula weyno kula qiima laho ama madaxweyne ah ama hogaamiye kooxeed aho a dad badan daba yaacayaan wuxuu isku dullaynayaa mid xumo calanleey ah oo sixroolo ah markaasuu dhareerka hoostiisa ka daadin maxaan sameeya halkaa la iiga imaana halkaa laiga soo gala halkaan ka badbaadi kara halkeen ba madaxweynimadeedu ku badbaadi kartaa saan ku heli karaa kursiga waxaasuu dhareerka u daadina kaasaa waxa wey maalin kasta ka daadsanaya markaasuu iskaga talacubayo le saas yeel xagga ka bax intaas keen intaas bixi waxa weeyaan waana ihaanada ku dhacda dadka ilaahay weyne subxaana wa tacaala ka go'a ee ictimaadi diida ee makhluuqa ictimaada marka sixrooluu lahaa wa kaana lahu saaxiruna u sugnaa falamaa kabira markuu gaboobay sixroolihii oo uu duqoobay qaala wuxuu sixroolihii ku yidhi lilmeliki boqorkii innii aniga qad kabirtu waan weynaaday fabcad ilaya ii soo dir ghulaaman wiil wiilkaasoo uxallimuhu sixra aan sixirka baro wiil aan sixirka baro ii soo dir fabacaa ilayhi wuxuu usoo diray hulaaman wiil wiilkaasoo yucallimhu uu barayo sixirka wiil uu sixirka baraya ayuu usoo diray oo uu yidhi wiilkaan iisoo iigu wareejiyey sixirkii wa kaana waxaa ku sugnaa fii dariiqii wiilka wadadiisa idaa salaka markuu qaado markuu qaado waddada raahibun ayaa ku sugnaa wa kaana fii dariiqii wiilka wadadiisa waxaa ku sugnaa oo deganaa idaa salaka wiilku markuu qaado dariiqa raahibun ayaa ku sugnaa raahib raahib waa qofka caabidka oo cibaadada u go'ay nin oo caabid ah oo cibaado u go'ay ayaa meeshaas ku jiray oo deganaa marka markuu sii socdo sixroolaha u socdo uu kusii mari jiray dhexda faqacadda wiilkii waa la fadhiistay ilayhi raahibkii caabidkii wa samica wiilkii wuxuu maqlay kalaamahu raahibkii hadalkiisii wixii raahibku aqrinaayey ayuu maqlay wixiina waa wax diina diinkaasuu maqlay faacjabahu wiilkii waa cajabgeliyey faacjabahu kalaamkiiyaa cajabgeliyey hu wiilkii hadalkii aad u jeclaystay hadal macaan oo ila wax diinuhu akrinaya marka diinkaasuu jeclaystay oo cajabgeliyey fa acjaba kalaamkiiyaa cajabgeliyey hu wiilkii wa kaana wuxuu ahaa wiilku idaa ataa markuu u yimaado assaaxira sixroolaha marra waa soo mari jiray biraahibi macnaha idaa ataa idaa araada ityaana saaxir weeye marka uu rabo inuu sixroolaha u tago uu sii mari jiray ninkan caabidka markuu rabo inuu u tago oo uu aadi rabo wa kaana wuxuu ahaa wiilku idaa ata saaxira idaa araada ityaana saaxir sixroolaha inuu u tago markuu rabo marra wuxuu sii mari jiray biraahibi caabidka wa qacadda ilayhi waa la fariisan jiray ninkaas raahibkaa ayuu ag fariisan jiro caabidkaa waxbuu ka faa'iidi jiray wa idaa ata saaxira markuu sixroolaha u tago marka waa soo daahay soomahanoo dhexuu cashar ku soo qaatay darabahu sixroolaha garaaci jiray wuxuu dhihi jiray casharkii waad ka soo daartay sixirkii maxaad intaas ku maqneen wiilkii marka wanaaggan uu ninkan ku arkayna inuu ka faa'iidu rabi lahaa dhibkan garaaciddanuna way dhibtay fa shakaa wuxuu uga dacwooday daalika darb garaaciddaas ila raahibi caabidkii caabidkiiuu uga dacwooday wuxuu nin yahow aniga kuu imaado kaa faa'iida oo wax kaa dhagaysta marka markaan sixroola u tago saaxirkii waa i garaacaa oo wuxuu dha waad soo daahday ee maxaan sameeyaa saan uga fakadaa dhibkaas fashakaa daalika garaacidaas ayuu wiilkii u sheegtay ila raahibi caabidkii fa qaala caabidkii wuxuu yidhi idaa khashiita markaad ka cabsato asaxira sixroolaha faqul waxaad tidhahdaa xabasanii waxaa i celiyey ahli ehelkayga markaad sixroolo inuu ku garaaco ka cabsato oo uu ku yidhaha maxaad ku soo daahaday waxaad tidhaahdaa ehelkaygi ciddii ayaan ku soo daaho ehelkaygiya i celiyey oo wakhtiga xaggaasu iiga dhammaaday taasna waxay kutusaydaa qofka diintiisa gaalada u cadaabaydo inay u bannaan tahay inuu gaaladaas cadaabkooda iyo ciqaabtooda iyo dhibkooda uu uga baxsado been inuu u sheego sidaas xadiiskan laga faaiida wuxuu yidhi waa idaa khashiita haddaad ka cabsato ahlaka ehelkaaga oo marka aad soo tagto saaxirka ka soo tagto haddaad intay soo marto oad iga faa'iido markaad ciddii tagto eheladaada aad ka cabsato ay ku yidhahdaan waryaa maxaad ku daahday halkaad ku maqneed mar hore maa casharkii lasoo dhammayn maxaad intaas ku maqneen faqul waxaad tidhahdaa xabasanii waxaa i celiyey asaxiru sixroolihii sixroolahan ku soo daahay markaad ehelka u tagtana oo ayagana ila waa cagaalo kale saas uga baxso saas uga baxso faqul waxaa tidhaha xabasanii waxaa i celiyey asaaxiru fa baynamaa waqti huwa wiilku calaa daalika sidaas uu ku sugan yahayoo raahibkaana diinta uu ka barto oo ka faa'iido sixirkiina uu aado oo uu wax ka soo qaato cashar sixira soo qaato id waqtigaas ataa wiilkii wuxuu u yimid calaa daabbatin neef daabadaasu cadiimatin weyn daabada waxaa la yidhaahdaa asalka waa kullu maa yadubu calaa wajhi lardi dhulka korkiisa wixii ku socdaa daabad asalka la dhihi jiray laakiin markii dambe istilaaxa wuxuu usoo naqliyey waxa weeyaan daaba waxaa la yidhaahdaa wixii afar adin ku socda afar adin ayaa la yidhahdaa dawaat larbac wixii afar adin leh ayaa la yidhahdaa marka neef afar adin lahoo weyn oo libaax ah libaax ayay aheed libaax ayay aheed marka libaaxaas ayuu waddada ku arkay libaaxaas oo waxa weya imaamu tirmidi ayaa yidhi bacdu lculamaa sidaas yidhahdeen inay libaax aheed marka wuxuu yidhi idaa ataa id waqtigaas ataa wuxuu u yimid calaa daabati neef neefkaasoo cadiimatin weyn neefkaasoo qad qad xabasat innaasa dadkii celiday oo waddadii inta istaagtay dadka ay waddadii mara la-yihiin oo bahalka laga cabsanayo fa qaala wiilkiiya wuxuu yidhi alyawma maantaan aclamu ogaana assaaxiru masixroolaha afdalu fadli badan am iraahibu masix caabidka afdalu fadli badan maantaan arrintaanan kala ogaanaahu yidhi waxa sixrooluhu ku sugan yahay inay fiican yihiin oo fadli badan yihiin oo macnaha alaagtiisa laga jecel yahay iyo caabidkan meeshaan fadhiya diinku akraa inuu fiican yahay oo allaagtiisa laga jecel yahay maantaan kala ogaanaa alyawma maantaan aclamu ogaana assaaxiru masixroolaha afdalu fadli badan am iraahibu masix caabidka afdalu fadli badan fa akhada wiilkii wuxuu qaatay xajaran dhagax fa qaala wuxuu wiilkii yidhi allaahumma allow in kaana hadduu yahay amru raahibi caabidkan arrinkiisa axaba mid la jacayl badan yahay ilayka agtaada min amri saaxiri sixroolaha arrintiisa haddii laga jecel yahay oo adiga agtaada waxa qiimaha kaluh uu yahay arrinta raahibka faqtul allow dil haadihi daabata daabadan allow dil ilaahu neefkan maanta dil oo dhagaxaas aan ku tuuraaya ku dil weeye xataa yamdiya annaasu kee yamdiya annaasu si dadku ay u socdaanoo waddada ay u bannaanaato allow dhagaxaas ku dil waa haddii raabid raahibka arrintiisa agtaada laga jecel yahay haddaan laga jeclayn oo sixroole arrintiisu agtaada laga jecel yahayn haddee dhagaxa ha ku dilin weeye fa ramaa wiilkii waa tuuray haa dhagaxiiu daabadii ku tuuray dhagax marka yar libaax inta lagu tuuro inuu ku dhinto wax caadada waafaqsan ma ahan hadday ku dhimato waxay tusaydaa inay tahay arrin caadada ka baxsan oo karaamo ah oo ilaahay ku tusayo oo ugu gargaaraya wiilkan inuu xaqa ku dheganaado arrinta caabidkuna ay xaq tahay taasay tusi kartaa marka faramaa wiilkii waa turay haa dhagaxdii faqatalahaa waa dilay daabadii wamada naasu dadkiina waa socdeen marka dhagaxa intaas leeg in libax lagu dilaa arrin caadaa ma ahan waa arrin caadada ka baxsan oo waxa weeyaan tusayda ilaahi weynaan nusro uu siiyey waxa weeyaan wiilkan oo uu xaqa kula sugayo tusayana in arrinta caabidku tahay diin alla jiciyo raalli ka yahay waa nusro ilaahay faata raahiba wuxuu u tegay ninkii caabidka wiilki waa u kala ogaaday xaqii iyo baailkii waa ogaaday arrinta raahibku inay tahay arrin xaq ah fa ataa wiilkii wuxuu yimid araahiba caabidkii faabara wuxuu wiilkii u sheegay hu fa ahbara waa u sheegay wiilkii hu raahibkii arrintii dhacdayuu u sheegay fa qaala wuxuu ku yidhi lahu wiilkii arraahibu caabidkii ay bunaya wiilkaygiyow anta adiga alyawma maanta afdalu minii iga fadli badan wiilkaygiyow maantaadaa iga fadli badan saasuu ku yidhi maanta adaa iga fadli badan wiilkaygiiyo maanta sidaas ayuu ku yidhi markaasuu yidhi qad balaqa wuxuu gaaray wiilkaygiiyow min amrika ay amruka arrinkaagu wuxuu gaaray maa araa meesha aan arkayo ilaahay kugu karaameeyey ayaa maanta ii muuqata wainaka adigana satublaa waa lagu imtixaani doonaa uu yidhi wiilkaygiiyo waa lagu imtixaani doonaa marka casharkan halkaas iyo insha allahu ayaan ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed casharka danbaana xadiiska ku dhammaystirayna wabilahi towfiiq